بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله عن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب waxaa laga wariyey xadiiska sideetan iyo labaad qaala wuxuu yidhi amaranii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu i faray an atasadaqa inaan sadaqaysto bijilaali lbudni geela heeryadiisa allatii geelaasoo budnigaasoo naxartu anigu aan gowracay wa bijuluudihaa iyo haraggeeda nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam sida xalay aan soo sheegnay xajka markuu soo aadaayey wuxuu soo kaxeeyey hadyi sida raajixa ahna xajkiisu wuxuu ahaa qiraan maalinkii tobnaad yowmu naxri markii la gaaray qayb geelaas ka mida wuxuu ku dhudhowaa boqol neef oo geelah geela uu soo kaxeeyey nebigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam qayb ka mid ah asaga gacantiisa ku gowracay intii kalena cali radia allaahu canhu ayuu u wakiishay inuu gowraco wuxuu haddaba leeyahay cali radia allaahu canhu nabiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam wuxuu yidhi geelii aan gowracay maqaarkiisa sadaqay sidoo kalena heeryada saaran sadaqay oo dad masaakiina sii an atasadaqa inaan sadaqeeyo bijilaali lbudni geela heeryadiisa allatii budnigaasoo ama geelaasoo naxartu anigu aan gowracay wa bijuluudiha iyo haraggeeda xadiiska siddeetan iyo saddexaad albukhaariyu alimaamu albukhaari qaala wuxuu yidhi qaala cataa cataa baa wuxuu yidhi marka qaala ayaa loo soo qadaraa albukhaariyu qaala alimaamu albukhaari wuxuu yidhi qaala cataa cataa baa wuxuu yidhi ibnu abi rabaax waa nin taabiciya waa ardaygii cabdullaahi ibnu cabbaas aharka noocan ah oo alimaamu albukhaari uusan sanadkiisa warin waxaa la yidhaahdaa hadda ka horna waa soo marnay mucallaq ilaan cadaaya isagu isma soo gaarin qaala cataa cataa baa wuxuu yidhi idaa tatayaba qofka muxrimka ah hadduu wax udgoon marsado hadduu iscarfiyo ow labisa ama dharkii laga reebay oo makhiidka ahaa uu xirto jaahilan isagoon aqoon u lahayn diimeed ow naasiin ama aqoon waa u leeyahay laakiin marka waa halmaansan yahay falaa kafaarata calayhi qofka muxrimkaa wax kafaaro lagama rabo xadiiskii xalay aan soo marnay cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhumaa nabiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam waa tii la weydiiyey qofka muxrimka wixii loo ogol yahay waxaan soo marnay nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam inuu yidhi qofka muxrimka ah hadduu rag yahay dhar makhiid ah ama tolan looma ogola sidoo kalena wax udgoon inuu isticmaalo looma ogola haddii ay dhacdo qofka inuu isticmaalo qofka fidyaa laga rabaa tintii haddii uu xiiro fidyaa laga rabaa diib hadduu isticmaalo fidyaa laga rabaa dharka noocaas ah oo laga reebay haddii uu gashado ama uu xirto fidyaa laga rabaa waxaana asal u ah aayadda ilaahay uu ku leeyahay faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk qofka idinka mida ee xanuunsan ama madaxa injir ay ka gasho faxalaqa ee markaas xiira faxalaqa marka waa loo soo qadaraa faman kaana minkum mariidan qofka idinka mid ahe jiran aw bihi adan min ra'sihi ama madaxa dhibaato ay ka haysato faxalaqa fa fidyatun fa calayhi fidyatun qofkaas waxaa korkiisa ah fidyo kafaaro min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk oo soon ah saddex maalmood inuu soomo ama inuu sadaqeeyo lix suus ama nusuk oo ah neef aryah inuu qalo haddii marka diib uu marsado saddexdaas mid ka mida waa in uu kafaar ahaan u bixiyo ama lix suus waa inuu masaakiinta siiyo ama neef aryah waa inuu qalo oo uu sadaqeeyo ama haddii kale saddex maalmood waa inuu soomo midii isaga u roon haddii laakiin jaahil uu ka yahay aqoonba uma laha qofka muxrimka ah diib in laga reebay war kama haayo dharkan makhiidkaa inaan loo ogolayn ee tolan war kama haayo haddii sidaas uu yahay wax kafaaraa lagama rabo cataa saasuu leeyahay sidoo kale qofkaas jaahilka waxaa la mid ah qofka naasiga ah waxaan inaan la ogolayn diin ahaan waa u yaqaanay laakiin wuxuu hilmaamay inuu muxrim yahay markaasuu wuxuu is- wuxuu is arkay isagoo tiib marsaday isagoo iscarfiyey ayuu iska war helay qofkaasoo kale wuxuu leeyahay wax kafaara ah laguma laha alimaamu shaaficina saasuu qabaa raxmat ullaahi caleyh xadiiska siddeetan iyo afaraad can anasin marka idaa taطayaba hadduu iscarfiyo qofka muxrimkaa laga wadaa ow labisa ama uu xirto almakhiita dharkii tolliinka galay jaahilan isagoo aan aqoon u lahayn ow naasin ama isagoo halmaansan falaa kafaarata caleyh qofkaas wax fidya lagama rabo xadiiska siddeetan iyo afaraad can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qadima annabiyu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabigu almadiinata magaalada madiine ayuu soo galay markuu soo hijrooday oo maka uu ka soo tegey wa umira nabiga waxaa la amray bibinaa'i lmasjidi masjid inuu dhiso oo rabbi baa amray wa amara saas ma idiin qoran mise umira idiin qoran dhammaantiin umira dhammaantiin saasa idiin qoran nabiga marka waxaa la faray oo rabbi uu faray nabiga saasaa la faray haddii la yidhaahdo cidda fartay waa allah ilan qof kaloo nabigu amar uu ka qaadanayo ma jirin wa umira nabiga waxaa la faray sala allahu calayhi wacala wasalam bibinaa'i lmasjidi masjid inuu dhiso markuu magaalada yimid hawsha ugu horeyda uu qabana inay noqoto masjid dhisitaankiis faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala ali wasalam yaa bani najaar reer banu najaarow thaaminuunii iga iibsada dhulkan thaaminuunii calaa xaa'idikum haada riwaayadaha qaar saas ku jirtay dhulkan xaa'id waa dhul weyn dhulkan iga iibsada oo goof camal ah reer banu najaar nabiga sala allahu calayhi wacala wasalam waa abtiyaashiis waxayna ka tirsan yihiin ansaar dhulkaas buu marka nabigu wuxuu rabaa sala allahu calayhi wacala ali wasalam inuu masjid ka dhiso wuxuu yidhi marka thaaminuunii iga gata calaa xayadikum haada faqaaluu waxay dhaheen laa nadlubu amanahu lacagtiisa kama rabno ilaa ila allah allah maana cid kale oo aan ka rabno ma jirto yacni waan sadaqaysanaynaa saasay ka wadaan sadaqaan ula baxaynaa fa amara nabigu wuxuu amray hadda xadiidku marka waa iska soo gaabiyey nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam mar mar labaad buu wuxuu ku yidhi thaaminuuni calaa xaa'idikum haada war iga gata waxay dhaheen waa sadaqaysanaynaa markii dambe wuxuu yidhi maya ha sadaqaysanina iga iibsada markii dambe nabigu waa ka iibsaday sala allahu calayhi wacala wasalam wuu ka gaday fa amara nabigu wuxuu faray biqubuuri lmushrikiin binabshi qubuuri lmushrikiin mushrikiinta qubuurtooda in lasoo faago fanubishat waa lasoo faagay uma nabigu wuxuu amray bitaswiyati alkhirabi dhulka kala sarsareeya in la simo fasuwiyat waa la simay wa biqaطci nakli geetimireedka meesha ku yaalana in la gooyo faquطica waa la gooyey fasafu nakla geetimireedkii waxay safeen qiblata almasjidi masaajidka qibladiisa meesha nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam uu ka gadanaa reer banu najaar dhul kala koreeya ayuu ahaa geetimiraadyana waa ku yaaleen mushrikiin hore u dhimatay qubuurtooduna meesha waa ku yaaleen nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam wuxuu yidhi mushrikiintii qubuurtoodii ha lasoo faago waa lasoo faagay taasi marka waxay tusinaya inaysan xurmo aysan lahayn laakiin qofka muslimkaa qabrigiisu xurum uu leeyahay sida marka uu nool yahay qofka muslimka uu xurmo u leeyahay ayuu hadduu dhintana xurmo u leeyahay saas daraaddeed nabigu sala allahu calayh waala wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xayan qof dhintay oo muslim ah laftiisa oo la jebiyaa waxay ka dhigan tahay isagoo nooloo laftiisa la jebiyey oo kale waa isku mid xurmada uu leeyahay markuu nool yahay ayuu leeyahay hadduu dhinto saas daraaddeed meeshan waa gurigiisii in lasoo faago oo lasoo bixiyo sharcigu ma ogola haddii maslaxa ka weyn aysan meesha aysan oolin mushrikiinta qubuurtooda nebigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi lasoo faago waa lasoo faagay ilaan meel qabri ah masaajid lagama dhis lagama dhisi karee dhulkii kala korkoreeyey nebigu wuxuu amray in la simo waa la simay geetimiraadkii meesha ku yila wuxuu yidhi ha la jaro ha la gooyo waa la gooyey ilaa maslaxa ka weyn baa meesha laga rabaa asal ahaan waxay ahayd inaan geedaha la gooynin ilan waa geedmirood geedmiroodkana in la gooyo lama ogola haddii maslaxo ka weyn meesha aysan imaanin sida midaan oo kale fa amara nabigu wuxuu amray binabshi qubuuri lmushrikiin mushrikiinta qubuurtooda in lasoo faago fanubishat waa lasoo faagay uma nabigu wuxuu amray bitaswiyati alkhirabi dhulka kala sarsareeya in la simo fasuwiyat waa la simay wabinakli wa biqadci nakli geetimiraadka in la gooyo faqutica fasafu nakla waxay safeen geetimiraadkii la googooyey qiblata almasjid masaajidka qibladiisa xagga loo tukanaa ayaa la safay geetimiraadkii la googooyey xadiiskii abuu hurayra oo dulyadayn waxaan soo marnay nabiga sala allahu calayhi waala wasalam salaaddii markuu laba ragca tukaday inuu istaagay oo xagga qiblada masaajidka intuu ka istaagay geetimiraadkii meesha ku safnaa uu ku dangiigsaday kaannahu qadbaan iyadoo la moodo inuu caraysan yahay wuxuu ahaa marka geetimiraadkii dhulka laga gooyey masaajidka laga dhisay xadiiska siddeetan iyo shanaad can abi saciidin alkhudriy abi saciidin alkhudri waxaa laga wariy radia allaahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh wعalى alihi wasalam nabigu wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi yanzilu اdajaalu masiixu dajaal baa wuxuu soo degi doonaa bacda sibaakhi dhulka caraseelka ah allatii bilmadiinati ee magaalada madiina ku taalla asibaakh waa jamcu sabika waa dhul caraseel ah oo la moodo in asaga dhan cusba ay dul saaran tahay yanzilu dajaalu dajaal baa wuxuu soo degi doonaa bacda sibaakhi dhulka caraseelka allatii bilmadiina magaalada madiina ku taalla fayakhruju ilayhi dajaal waxaa u soo bixi doona yowma-idin maalinkaas uu magaalada madiina bannaankeeda uu soo dego magaalada madiina bannaankeeduu degaa laakiin inuu galo looma ogola dajaalku adduunka oo dhan cagtuu marin doonaa marka laga reebo maka iyo madiina marka magaalada madiina bannaankeeda ayuu degi doonaa fayakhruju ilayhi waxaa u soo bixi doona yowma-idin maalinkaas rajulu nin huwa isaguba khayru nnaasi dadka wakhtigaas nool ninka ugu khayr badan ah aw ama min khayri nnaasi dadka kuwa ugu khayrka badan ayuu ku jiraa uguma khayr badnee dadka kuwa ugu fiicfiican buu ku jiraa labadaas lafdi mid buu nabigu sal ا slam isticmaalay fayaquulu ninkaas wuxuu leeyahay ashhadu waxaan ka markhaati kacaa annaka adigu addajaalu inaad tahay dajaalkii alladii kaasoo xadaanaa canka adiga uu nooga kaa sheekeeyey rasuulu اllahi salى اllahu alayh waala wslam rasuulka ilaahay wuxuu leeyahay dajaalkii nabigu uu ummaddiisa uga sheekay jiray inaad tahaan ka markhaati ahay aladii kaasoo xadaanaa canka adigou nooga kaa sheekay rasuulu ullah rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wacala wasalam xadiidahu sheekadiisa fayaquulu dajaalu dajaalku wuxuu leeyahay ara'ayta niihow ka waran wuxuu la hadlaa raggii gacanyaerayaashiisa ahaa iyo ciidankiisii hogaamiyeyaashii la socday ayuu la hadlaa wuxuu leeyahay in qataltu haadaa niihow bal ka waran in qataltu haadaa ninkan saan iila hadla haddaan dilo uma axyaytuhu haddana aan soo nooleeyo hal tashukuuna fi lamri arrinta ma ka shakinaysiin wuxuu leeyahay haddii ninkan aan dilo ee kadibna aan soo nooleeyo ilaahnimadeyda ma wax shakiyaha idinkaga jiraa filamri wuxuu la jeedaa fii uluuhiyatii aniga ilaahnimadeyda wax shakiya miyaa idinkaga jira ninkan haddaan inta dilo soo nooleeyo fayaquuluuna waxay leeyihiin atbaacdiisii laa maya ilaahnimadaada markaa shaki kuma jiro fayaqtuluhu waa uu dilaa uma yuxyiihi haddana waa soo noolaynaa waa nin ilaahay ugu talagalay ummadda inuu fidneeyo oo ilaahnimo sheegana masiixu dajaalka ah wuxuuna ka mid yahay calaamaadka saacadda qiyaame kuwa ugu waaweyn nin intuu dilo haddana soo noolaynaa fayaqtuluhu waa dilaa uma yuxyiihi waa soo noolaynaa fayaquulu wuxuu leeyahay xiina yuxyiihi marka uu soo noolaynaa ayaa wuxuu dhahaa ninkii la dilay ayaa wuxuu dhihi doonaa wallaahi ilaah baan ku dhaartee maa kuntu anigu ma ahayn qatu weligay ashadda basiiratan mid kaga aqoon badan minii aniga alyowma maanta wuxuu leeyahay aqoonta maanta aan kuu leeyahay hadda ka hor weli ima soo marin si fiican ayaan hadda kuu aqoonsaday inaad dajaal tahay maa kuntu ma ahayn qadu weligay ashadda mid daran basiiratan xagga cilmiga ah oo ka aqoon badan minii aniga alyowma maanta saan kuu aqaano hadda ka hor weli kuuma aqoonsan fayaquulu dajaalu dajaalkii baa wuxuu leeyahay aqtuluhu a aqtuluhu war ninkan haddana ma dilaa falaa usallatu calayhi falaa yusallatu calayhi lagu sallidi maayo markaas usallatu aa noo qoran soo maaha falaa yusallatu adiga yaa maa kuu qoran yadaasaa sax ah falaa yusallatu calayhi lagu sallidi maayo markaas wuxuu damcaa inuu dilo mar labaad ilaahay baa ka hor istaaga ma dili karo markaan labaad taasi waxay tusinaya ilaahnimada uu sheegan inay been ay tahay ninkan wuxuu damcaa mar labaad inuu dilo awooddii uu ku dili lahaa baa laga qaadaa xadiiska siddeetan iyo lixaad can anas ibni maalik radi allaahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi wala wasalam wuxuu ka wariyey qaala nabigu inuu yidhi laysa min baladin baled ma jiro magaalo ma jirto adduunyada ku taalla ilaa hadduuba jiro baled sayata'uhu dajaalu dajaal cagta ayuu marin doonaa magaalo caalamka ku taalla oo uusan cagta marinayn ma jiro ilaa makkata walmadiina maka iyo madiine maahee laysa lahu min niqaabihaa magaalada madiine iyo magaalada maka waddooyinkeeda naqbun wadda ma jirto ilaa calayhi almalaa'ikatu malaa'ig ayaa ku sugan saafiina oo safano yaxrusuunahaa oo ilaalinaya nabigu sala allahu alay slam wuxuu leeyahay magaalo kasta oo caalamka ku taalla masiixu dajaalku waa uu tegi doonaa waa uu geli doonaa marka laga reebo maka iyo madiina maka iyo madiina ilaahay wuxuu u sameeyey malaa'ig ilaalida oo safan oo ka celida dajaalku inuu soo galo laysa lahu masiixu dajaalku uma ahaanin min niqaabihaa waddooyinkeeda naqbun waddo ilaa calayhi isaga korkiisa waxaa ahaaday naqbigaas almalaa'ikatu malaa'ig saafiin oo safan oo yaxrusuunaha ilaalinaya uma tarjufu lmadiinatu magaalada madiine ayaa gilgilana way ruxme biahlihaa dadka degan ayay la ruxmi doontaa halaaa rajafaatin saddex gilgilasho saddex mar ayay ruxmi doontaa oo gilgilo doontaa waa dhaqdhaqaaqi doontaa fa yukhriju allahu ilaahay wuxuu soo saari doonaa oo ka soo carari doona kulla kaafirin gaal kasta oo magaalada madiine ku jira iyo wa munaafiqin munaafiq kasta oo magaalada madiine iyo magaalada maka ku jira way soo bixi doonaan ayagoo ka cararaa rajfadaas bannaanka ayay soo aadi doonaan kadibna dajaalka kaxaysa doona atbaacdiisay ka mid noqon doonaan magaalada madiine iyo magaalada maka waxaa isugu soo hari doonaa markaas dad saafi ah fa yukhrij ullahu ilaahay wuxuu soo saari doonaa kulla kaafirin gaal kasta wa munaafiqin xadiiska siddeetan iyo toddobaad can cabdillaahi radia allaahu canhu cabdullaahi waxaa laga wariyey cabdullaahi haddii la idlaaqo waa cabdullaahi ibnu mascuud radia allaahu can can cabdillaahi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunaa maca annabiyi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabiga ayaan la jirnay faqaala nebigu wuxuu yidhi man istataaca albaa'ata riwaayada qaar waxaa ku jirta yaa macshara shabaabi dhallinyaroy man istataaca albaa'ata qofkii awoodo inuu guursado awood uu ku guursado qofkiila falyatasawaj ha guursado qarash uu ku guursado qofkii heli kara ha guursado fainnahu maxaa yeelay zawaajka ama guurka aqadu lilbasari aragga asagaa dabooli og wa axsanu lilfarji farjigana asagaa ilaalin og xubinta tarankana asaa ilaalin og waman lam yastatic qofkaan awoodin inuu guursadana facalayhi bisawmi soon ayaan ku ogahay yacni ha soomo fainahu soomku lahu asaga wijaaun wuxuu u yahay xaninya bixin uu yahay nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam wuxuu leeyahay dhallinyarada qofkii awooday inay guursato oo kharash u heli karta ha guursato maxaa yeelay qofkaas indhihiisuna waa u laabmaayaan oo wuxuu indhihiisa ka laabaa wixii aan loo ogolayn dumarka aan loo ogolayn ayuu indhihiisa ka laabi doonaa wa axsanu lilfarji xubinta tarankan asagaa ilaalin og oo ka ilaali og inuu sina ku dhaco fa innahu asagaas aqadu lilbasari aragga laabi og wa axsanu lilfarji xubinta tarankana ilaali og waman lam yastadic qofkaan awoodin fa calayhi bisowmi waxaa waajib ku ah soon qofkii aan awoodin oo wuxuu ku guursadaan heli karin qofkaas soom ha laasimo fa innahu maxaa yeele soonka lahu wijaa isaga wuxuu u yahay wijaa oo loola jeedo qofkaas shahwadiisa soonka ayaa jebinaa oo wuxuu la mid noqonaa qof xaniihii laga bixiyey oo kale xadiiska sideetan iyo sideedaad can zayd ibni thaabitin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi tasaxarnaa waan suxuurannay maca annabiyi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabiga ayaan la suxuurannay uma intaa kadib qaama nebigu wuxuu u istaagay ila salaati salaada qultu waxaan idhi kam kaana bayna alaadaani wasaxuur aadaanka iyo suxuurta imisaa u dhaxaysay su-aashaas waxaa weydiina anas oo zayd ibni thaabit xadiiska ka warina anasaa wuxuu leeyahay zayd ibni thaabitan waxaan ku idhi adaanka iyo suxuurta marka nabigu uu suxuuranaya imisaa u dhexaysay qaala wuxuu idhi qadru khamsiina aayatan konton aayadood wax la eg in u dhiganta ayaa u dhexayday nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam iyo saxaabadiisu waa suxuuro jireen wuxuuna nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam ummaddiisa uu faray inay suxuurtaan oo waxaa nabiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wacala ali wasalam inuu yidhi tasaxaruu fa inna fi saxuuri baraka war suxuurta suxuurta waxaa ku jirta barako qofka marka uu suxuuranaa qasab maaha inuu raashin badan uu cuno cunto badan inuu isticmaalo qasab ma aha laakiin waa inuu suxuurto hadduu doono caanaha ku suxuurto ama biyaha ku suxuurto laakiin waa inuu suxuurto suxuurtaas barakaa ku jirta sida nabigu sheegay sala allahu calayh wacalaa wasalam xadiiskana wuxuu muujinaa nabigii saxaabadiisu inay suxuurteen ayadoo salaadii subax ay soo dhowdahay fajarkii saadiqaha uu soo dhow yahay taasi marka waxay muujinaya qofka in laga rabo suxuurta inuu dib u dhigo oo waqti hore intuu suxuurto uusan iska seexanin mar kasta oo qofka suxuurtiisu ay salaada ay ku soo dhowaato waa ka khayr badan tahay waana ka barako badan tahay mar kastoo ay ka fogaato laakiin fajarka saadiqa ah iyo suxuurta yuusan isku soo aadinayna ha ka hormariyo tasaxarnaa waan suxuurannay maca annabiyi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam nabigaan la suxuurannay uma markaa kadib qaama nebigu wuxuu u istaagay ila salaati salaadii subax kadibna nebigu masaajidku aaday salaaddii subaxuu aaday qultu waxaan idhi waxaa saas dhahaa anas kam kaana imisaa u dhaxayday bayna alaadaani adaanka iyo wasaxuuri suxuurta adaankuu sheegaa waa adaankii labaad nabigu markuu suxuurtay ayuu masaajidka aaday waana la addimay waxaan idhi uu yidhi imisaa u dhaxayday nabiga suxuurtiisa iyo adaankii labaad qaala wuxuu idhi qadru khamsiina aaya konton aayadood in la eg konton aayadood inta qof uu akhriyo intaas camalaa u dhexayday waqti yaraa marka u dhexayday nabiga sala allahu calayh wasalam suxuurtiisa iyo aadaankii labaad xadiiska siddeetan iyo sagaalaad can abi hurayrata abu hurayre waxaa laga wariyay rafacahu xadiiska wuu rafciyaye rafacahu waxaa loola jeedaa xadiiska saxaabigu nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam uu ka wariyaa waxaa la yidhahdaa marfuuc marka rafacahu macnaheed waxay tahay nabiguu ka wariyay sala allahu calayhi wacala ali wasalam haddii laakiin saxaabiga hadalkiisa ay tahay ama ficilkiisa ay tahay waxaa la yidhahdaa mowquuf xadiiskan waa mowquuf macnaheedu saxaabiyaa laga wariyey waa marfuuc nabigaa laga wariyey sala allahu calayhi wacala wasalam can abi hurayrata rafacahu nabigu wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wacala wasalam inuu yidhi man aftara yowman qofkii afura maalin oo min ramadaana bisha ramadaan ka mid ah min gayri cudurin cudurdaar la'aan walaa maradin jira la'aan asagoo aan musaafir aan ahayn asagoo aan jiranayn cudurdaar kale asagoo aan lahayn qofkii maalin ramadaana fura lam yaqdihi qofkaas canhu maalinkaas uu afuray kama gudi karo siyaamu dahri sanadka oo dhan soonkiisa wa in saamahu hadduu doono haba soome maalinkaas uu afuray sanadka oo dhan kama gudi karo xitaa haddii uu soomo culimmadu marka waxay leeyihiin xadiiska haddiiba la qabto sixadiisa wuxuu ka hadlaa ajirka uu ka heli lahaa maalinkaas sanadka oo dhan ka heli maayo xitaa hadduu soomo laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen haddayba dhacdo inuu afuro cudurdaar la-aan maalin ramadaan qofkaas waa inuu maalinkaas soo qileeyo hadduu soo qileeyana qiladaas waa ka gude waajibkii saarnaay oo waxay la mid tahay salaad qof uu si kasta uga tegey sida raajixa qofkaas waa inuu soo qileeyo salaadaas hadduu soo qileeyana waajibkii waa ka dhaca waxaa la mid a marka soonka haddii uu si kasta uga tago maalin ama laba maalin intii uu ka tago in lamida waa inuu soo qileeyo markii ramadaan ay dhammaato kabacdi laakiin fadligii bisha ramadaan iyo ajirkii uu ka heli lahaa ka heli maayo man afdara qofkii afura yowma min ramadaan min gayri cudurin cudurdaar la-aan walaa maradin jira la-aan jiradu cudurdaarkay ka mid tahay sow maaha lam yaqdihi asaga canhu maalinkaas ka gudi maayo siyaamu dahri sanadka oo dhan soomkiisa wa in saamahu haba soomee wa bihi warkaas qaala bnu mascuud ibnu mascuud baa sidaas yidhi ibnu mascuud baa wuxuu ku tegey radia allaahu canhu oo saxaabi ah xadiiskan sida uu sheega oo ah haddii uu afuro maalin ramadaan cudurdaar la-aan inuusan ka gudi karin sanadka oo dhan soomkiisa xadiiska sagaashanaad can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi awsaanii wuxuu ii dardaarmay khaliilii saaxiibkay sala allahu calayhi wacala ali wasalam bialaain saddex arrimood buu ii dardaarmay abu hurayra dhaha saddex arrimood buu nabigu ii dardaarmay sala allahu calayhi wacala wasalam sidaasi lamidana nabigu abu abu darin waa u dardaarmay saddexda arrimood maxay yihiin siyaami alaaثati ayaamin saddex maalmood inaan ka soomo min kulli shahrin bil kasta inaan saddex maalmood ka soomo wاlxasanatu bicashri amhaaliha xasanadana waxaa lagu abaalmariyaa bicashri amhaaliha maalinkii waxay ka dhigan tahay uu soomo inuu toban maalmood soomay maalinka kalena toban maalmood maalinka kalena toban maalmood bishii haddii uu saddex maalmood ka soomo bishaas oo dhan inuu soomay ay ka dhigan tahay bil kasta marka hadduu saddex ka soomo sanadkaas oo dhan isagoo soomay ay ka dhigan tahay wa ragcata iyo duxaa iyo barqada labadeeda ragco marka barqada la gaaro inaan laba ragco oo sunnaha aan tukado oo la yidhaahdo salaatu duxaa laba ragcaana ugu yar waana qofku waa ka badi karaa labuu ka dhigi karaa afaruu ka dhigi karaa lixuu ka dhigi karaa sideeduu gaarsii karaa wa ragcatay duxaa iyo barqada labadeeda ragco inaan tukado wa an uutira iyo inaan watarsado qabla an anaama intaanan seexan ka hor abu hurayra radi allaahu canhu culimmadu waxay dhaheen wuxuu ahaa nin aada ugu mashquulsan axaadiista warinteeda nabigu sala allahu calayh wacala ali wasalam marka wuxuu u dardaarmay inta uusan seexan ka hor inuu watarkiisa hormarsado ilaan waxaa dhici karta aakhiru leyl inuusan soo kicin haddaba qofkii rajo ka qaba aakhiru leyl inuu soo kaco aakhiru leylkaa fadli badan salaatuleylka iyo watarku waqtigaasi ku fadli badan yihiin haddii laakiin aa istiraado amay hurdadu kula tagtaa oo habeenka qaybta dambe aa soo toosi weydaa markii ceshaha aad tukato ayaad watarkaaga tukane ilaan salaatuleylku waxay ka bilaabataa salaada ceshaha kabacdi mar haddii cesho la tukado salaatuleyl waqtigeeda waa bilaabana waxaa kuu fura markaas inaa salaadaadii aad tukato habeenka aad tuka jirtay laba ragco intaad tukato hal ragco watar aad raacido ama afar intaad tukado hal kale aad raacido ama lix intaad tukado mid aad raacido ama ka badan intaad tukato kadibna watar aa u dambaysiido saasuu i dardaarmay yidhi waan uu tiraya inaan watar tukado qabla an anaam intaana seexan ka hor watarkaygii inaan tukado xadiiska sagaashan iyo koobaad can cadiy bni xaatim radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sa'altu الnabiya salى اllahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nebiga waxaan weydiiyey su-aal qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ursilu waxaan diraa kalbi eygeyga wa usamii magaca ilaahay ayaan na xusaa marka aan diraa ey baan ku ugaarsadaa oo tababaran eyga tababarkiisana waxaa lagu ogaadaa soco markii la yidhaahdo inuu socdo joog markii la yidhahdo inuu joogo xitaa haddii la diro soo dhex sii mara joog haddii la dhaho waa inuu joogsado markaas waa tababaran yahay eyga saasa waa lagu ugaarsan karaa laakiin marka aad diree waa inaad bisinka u qabato ursilu waxaan diraa kalbi eygeyga wa usamii magaca ilaahay baan na xusaa bisinkaan u qabtaa fa ajidu macahu asagii waxaan kula kulmaa cala saydi ugaartii kalban aakhar ey kale ugaartii markii eyga aan ku diray waa uu qabtay markaasaan waxaan u tegey asagii ey kale oo ugaartii dul taagan kalban aakhar ey kale lam usami calayhi oo bisinka ilaahay aanan u qabanin ee bisinka ilaahay muxuu u qabtaa isagu maba dirsan meel kaluu ka yimid walaa adri mana aqaano ayuhumaa labadooda keebaa akhada ay akhada sayd ugaarta keebaa qabtay ma aqaano ma keygay aan magaca ilaahay ku xusay mase kan kale kalama aqaano shakiyaa yimid soo ma aha nabigu sala allahu calayh wasalam marka wuxuu yidhi laa taakulha cunin innamaa samayta adigu waxaad bisinka u qabatay calaa kalbika eygaaga walam tusami cala alaakhar midka kalena bisinka uma aadan qabanin nabigu saasuu ku yidhi sala allahu calayhi wacala wasalam xadiiska marka wuxuu waafaqsan yahay axaadiis hadda ka hor aan soo marnay uu ka mid yahay xadiiska nucmaan ibni bashiir ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أما أن يقع فيه لبض وجران فأجد معه أسأل وحام كل كل ما على سيد وارتي دوشي إذا كلبنا آخر أي كلا لم أسمي عليه أو بسنك إلهي أنا كما عابن walaa adri mana aqaano ayuhumaa labadooda keeba akhada ay akhada sayda xadiisku marka dhammaystirkiisu wuxuu ahaa laa taakulha cunin innamaa samayta calaa kalbika eegaaga ayaad bisinka u qabatay walam tusami cala alaakhar kan kalena bisinku uma aadan qabanin can ilbaraa'i bni caazib wa zayd ibni اlarqam baraa'i bni caazib zayd ibni arqam sa'ala rasuula allah sala allahu calayhi waala slam rasuulka ilaahi waxay weydiiyeen can sarfi sarfiga sarifka sarfiga waxaa laga wadaa sarifka lacagaha la isku sarifaa faqaalu wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay yadan biyadin gacan gacan haddii la kala qaadanaa falaa ba'sa wax dhibaato ama laha wain kaana nasii'atan laakiin hadduu dayn yahay falaa yasluxu ma furna ma habboona lama ogola lacagta waagaas la isticmaali jiray waxay ahayd dahab iyo qalin lacag dahab laga sameeyey oo la yidhaahdo diinaar iyo lacag qalin laga sameeyey oo la yidhaahdo dirham marka diinaarka ah maqle ama dirhamka ah maqle waa lacag dahab iyo qalin laga sameeyey dahabka sida aan soo sheegnay asal ahaantiisa dhulka laga soo qodaa kadibna dabkaa la saaraa dabka markii la saaro wuu dhalaalaa marka wuxuu shubmaa sida biyahoo kale ayuu u shubmaa kadib wixii doonaa laga sameeya haddaad doonto saacada ka dhige haddii aad doonto waxaa ka dhigan kartaa koob haddii aad doonto saxanaa ka dhigi karta haddaad doonto dhigadhiga ka dhig haddaad doonto jijin markii biyobiyahaas uu yahay meesha aad ku shubto sida suuradeedu ay tahay ayuu ku soo baxaa qayb markaasaa ka mid ah ayaa waxaa laga samayn jiray lacag lacagtaasoo la mid ah shilinkii annagu aan isticmaali jirnay shilinkii la isticmaali jiray oo laakiin dahab ah markuu sidaas yahayaa waxaa la yidhaahdaa diinaar hadduu qalin yahayna waxaa la dhihi jira dirham marka dirhamka iyo diinaarku waa dahab iyo qalin nabiga sal allahu calayh wacala ali wasalam waqtigiisii marka ayagu ma samaysan jirin lacag ee lacagtu waxay uga imaan jirtay ruum iyo faris labadaas meelood lacagtu uga imaan jirtay dadka muslimiinta lacag ayagu ay leeyihiin oo ay samaysan dowla umawiya ugu horeyday laakiin dirhamkii diinaarka la isticmaali jiray ruum iyo farisa laga keeni jiray wayadii nabiga la isticmaali jiray sala allahu alayh waala wasalam haddaba dahab haddii dahab lagu sarifaa waxaa lagama maarmaan ah inay labada dahab isla eg yihiin isku garaamo ay yihiin kan hadduu laba garaam yahay kana laba garaam shan garaam shan garaam haddii labadooda la isku iibinaa waa inay isla egyihiin qalinkan waa sidoo kale isku garaam waa inay yihiin sidoo kalena waa in la kala qaato laakiin dahabkaani sii shanta garaama beriyan waxaan kuu keenaa kii kale oo shantii garaama maya ama hal saac kadib baan kuu keenaa maya waa in la kala qaato qalinkan waa sidoo kale haddii waxaa la isku iibinaya yihiin laakiin dahab iyo qalin ama dahab iyo lacag ama qalin iyo lacag waxaa la isku iibinaa laba shay oo kala duwan hadday yihiin waa la kala badi karaa oo hal garaam oo dahab ah waxaa lagu iibin karaa toban garaam oo qalin ah inay isla ekaadaan shardi ma aha laakiin waa in la kala qaato waa meesha uu leeyahay in kaana yadan biyadin haddii ay tahay gacanta isaarana gacanta isaar haddii la kala qibloona oo la kala qaadana falaa ba'sa wax dhibaato ah ma laha waxaa la mid ah haddaba dahabkii waagaas la isticmaali jiray ama diinaarkii waagaas la isticmaali jiray iyo dirhamkii hadda booskii booskooda waxaa ku jira lacagta xaashida hadda aan isticmaalno booskii diinaarka iyo dirhamkay ku jirtaa saas daraaddeed haddii doolar la isku sarifaa waa inaan la kala badin boqol doolar boqol doolar iyo toban maya ama boqol doolar iyo hal maya say doonaan ha u kala wanaagsanaadeen sidoo kalena shilin soomaali boqol kun oo shilin soomaaliya boqol iyo toban kun oo shilin soomaaliya maya maya sulx waa inay isla ekaadaan ee tan waa duluf tanna waa cusub tahay maya ilaan marka la kala badinaa sideedaba sababaa jirta ee laba dahab oo dhinac walba isku mid ah in shan garaam iyo lix garaam la isku iibsado qof caaqila ma sameeyo in la kala badiyo sababaa uun jirta oo keenya oo tusaale ahaan midna inuu duluf yahay midna uu cusub yahay sharciguna marka ma ogola marka la kala badin karaahi waa inay labadooda laba jinsiyoo kala duwan waa inay yihiin xadiisku kaasu ka hadlaa marka sa'ala rasuul allahi wuxuu weydiiyey sala allahu calayhi waala wasalam can sarfi sarifka qaala nabigu wuxuu uhi in kaana hadduu yahay yadan biyadin anna gacanta isaar adna gacantan kuu saara hadduu yahay falaa ba'sa wax dhibaato ama laha wa in kaana nasii'atan laakiin hadduu yahay dayn oo dib dambe laga bixinaa falaa yasluxu ma bannaana lama ogola xadiiska sagaashan iyo saddexaad can ilmiqdaam radia allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wacala ali wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi maa akala axadun qof ma cunin طacaaman raashin qatu weligiis khayran ka fiican min an ya'kula inuu cuno min camali yadihi wixii gacantiisa uu ku shaqaystay nabigu wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wacala ali wasalam qofku wuxuu cuno inay ugu fiican tahay wixii uu dhiidkiisa ku keensaday maa akala axadun qof ma cunin طacaaman raashin qatu weligiis khayran ka fiican min an yaakula inuu cuno min camali yadihi wixii gacantiisa uu ku soo shaqaystay waina nabiy اllahi daawuud calayhi salaam nebigii ilaahay ee daa'uud ahaa kaana yaakulu wuxuu cuni jiray min camali yadihi wixii gacantiisa uu ku soo shaqaystay ayuu cuni jiray ambiyada ilahay marka waa shaqaysan jireen nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi nebi aan ari raacin oo qowsaar aan noqon ma jiro markaasay waxay dhahen rasuulka ilaahi adigu ma raacday markaasuu yidhi haa magaalada maka markii aan joogay reer maka ayaan ariga u raaci jiro oo qowsaar aan u ahaa waxaana ka qaadan jiray yuu yidhi qaraarid xadiidka sagaashan iyo afaraad can xakiim ibni xisaam radia allaahu canhu can اnabiy sala allahu calayhi wacala wasalam xakiim ibnu xisaam nabigu wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi albayicaani labada qof ee wax kala gadanee bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin labadooda khiyaar bay leeyihiin maa lam yatafaraqa haddaysan kala tegin ow qaala mise raawigu wuxuu yidhi xataa yatafaraqaa ilaa ay kala tegayaan xadiiskan wuxuu ka hadlaa waxa la yidhaahdo khiyaaru lmajlis khiyaaru lmajlis khiyaarku wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood waana sharxi doonaahe mid waxaa la yidhahdaa khiyaaru lmajlis midna waxaa la yidhaahdaa khiyaaru sharطi midna waxaa la yidhaahdaa khiyaaru lcayd khiyaaru majlis waxaa loola jeedaa labadan qof ee wax kala gadanee inta ay isla joogaan oo aysan kala tegin mid kasta oo ka mida wuxuu khiyaar u leeyahay inuu beecii ka laabto tusaale ahaan dukaan baa gashay ama carwaa gashay waxbaad ka iibsatay lacagtii waa bixiday laakiin carwadii weli kama aadan bixin waxaa kugu soo dhacday beecan inaa fasakhdo xaq baa u leedahay khiyaaru lmajlis aa lahaa waxaa leedahay niiha waa ka laabtay lacagtayda hala siiyo ayaguna sidoo kale inta aadan ka bixin carwada ama dukaanka ah qofkii wax iibinaya hadday ku soo dhacdo inuu ka baxo waa ka bixi kara oo wuxuu ku dhihi karaa niiho beecaas waa ka baxay lacagtaadii hoo badeecadaydan aysii waa u furantay isagana xadiisku wuxuu ka hadlaana waa khiyaarulmajliskaas laakiin qofka hadduu soo baxo oo bannaanka u yimaado oo dukaankii uu ka soo baxo badeecadii ma celin karo haddii badeecadu ceeb aysan lahayn oo intuu laabto ma dhihi karo niiho waa ka laabtay lacagtayda isii ma dhihi karo kiina ma dhihi karo lacagtaadii waa tanahay badeecadeeda ii soo celi maya haddii intuu u laabto uu yidhaahdo niiho beeci waa ka laabtay ee lacagtayda isii hadduu rabo isaga khiyaaru u leeyahay waa iska dhaafi karaa oo wax asaga u furan laakiin xaq ma loogu leeyahay maya haddii la kala tago labadooda mid mid ka midoo xaq loogu leeyahay inuu ka laabto maya ma jiro waxaa jira khiyaar la yidhaahdo khiyaaru shardi labada qof oo wax kala iibsanaya mid ka mid ah ama labadooda ayaa wuxuu yidhi alaabtan ama badeecadan waa iska soo fiirinaa saddex maalmood gudahood ama laba maalmood ama lix saacadood waqtiyuu qabana wuxuu leeyahay saddexdaas maalmood ama labadaas maalmood waa ka soo fikiraa go-aanan uga soo gaaraa saddexdaas maalmood inta aysan dhammaanin wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaahdo waxaan go-aan ku gaaray inaan badeecadan ka laabto beecan inaan ka laabto khiyaaru shardi aan lahaa kanna xaquu leeyahay kanna xaquu leeyahay khiyaaru shardi almuslimuuna calaa shuruudihim dadka muslimiinta shuruuddoodu waa sax haddii shardigu uusan wax xalaala xaaraantinimayn ama wax xaaraam uusan xalaalayn khiyaar saddexaadaa jiro oo la yidhaahdo khiyaarulcayd waxbuu qofkii iibsaday ceeb baa ku soo baxday oo markii shaygan uu iibsanayay ceebtaasuu lahaa ceeb kadib kusoo korortay markuu iibsaday kabacdi ma aha laakiin markuu iibsanayay ayuu ceebtaan lahaa xaq wuxuu leeyahay inuu iska celiyo badeecadaas oo u yidhaahdo ceebtaan ayadoo leh ayaan ka iibsaday mana ku ogeyn aniga kaagamana aanan iibsanin oo kadibna lacagtiisu uu la soo laabto xaq uu leeyahay nabigu haddaba wuxuu leehy sala allahu calayh wacala aali wasalam albayacaani labada qof oo wax kala gadana bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin maa lam yatafaraqa haddaysan kala tegin ow qaala mise nabigu wuxuu uhi xataa yatafaraqa ilaa ay kala tegayaan fa in sadaqaa labadoodu hadday run sheegaan qofkii wax iibinaya iyo kii iibsanayay labadoodu hadday run sheegaan wa bayanaa oo ay caddeeyaan ceebta hadduu lacag wato lacagtiisu ceeb hadday leedahay waa inuu sheego ninka badeecada iibinaya badeecadiisu hadday ceeb leedahay waa inuu u sheego fa in sadaqaa hadday run sheegaan labadood wabayana ay caddeeyaan wixii ceeb ah buurika lahumaa labadooda waa loo barakayaa fii baycihimaa beycooda wa in katamaa laakiin hadday qariyaan ceebtii oo wakadabaa been ay sheegaan muxiqat waxaa la tirtiraa barakatu baycihimaa beycooda barakadiisa waa la tirtiraa wax baraka oo beecaas uu leeyahay ma laha beeca marka barakadiisa waxay ku dhisan tahay asidqu walbayaan runtana in laga sheego wixii ceeb ah oo badeecadu ay leedahana in la caddeeyo xadiiska sagaashan iyo shanaad can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tidhi qaalat hindun ummu mucaawiya hindaa waxay tidhi oo mucaawiye hooyadiis ah lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wacala wasalam rasuulka ilaahi waxay ku tidhi inna abaa sufyaan ninka abuu sufyaan la yidhaahdo rajulun waa nin shaxiixun oo bakiil ah oo weliba bakiiltinimadiisu ay daran tahay fahal calaya junaaxun ma wax dembiha iga soo gaaraa an aakhuda min maalihi xoolihiisa inaan ka qaato siran si sir ah qaala nebigu wuxuu uhi khudii qaado anti adiga iyo wa banuuki ciyaalkaaga maa yakfiiki wax kugu filan bilmacruufi macruuf mucaawiya radia allaahu canhu hooyadiis bay ahayd hind abu sufyaan baana qabay abu sufyaan bay marka ka cabatay oo uga dacwootay nebiga sala allahu calayhi waala slm waxay leedahay biil ugu filan ima siiyo waa nin shaxiix ah oo bakiil ah ninka abu sufyaan la yidhaahdo waxaa kaloo soo aroortay hadda ka hor haweenay saxaabiyad ah inuu nin furay waxaan u malaynaa faatima binti qays inay ahayd nebigu sala allahu calayh waala slam wuxuu ku yidhi haddii ciddadaadu ay dhammaato ii soo sheeg ciddadeedii baa dhammaatay u soo sheegtay markaasuu wuxuu ku yidhi cid aad is aragteen miyaa jiro oo ku soo doonatay markaase waxay tidhi haa laba nin baa isoo doonay yay yihiin waxay tidhi mid ka mida waa abu sufyaan ninka kalena waa nin la dhihi jiray abujahmin nabigu waa la teliyey sala allahu calayh wasalam wuxuu uhi labadooda mid ka mid ah guursan maxaa dhacay abu sufyaan wuxuu yidhi waa nin shaxiix ah wax xoola ah ma hayso waa sucluug ninka abu sufyaan la yidhaahdo waa nin sucluug ah oo wuxuu haysta aan la arag kuma biili karo ninka abujahma la yidhaahdana dumarka waa garaacaa saas daraaddeed ha guursan inuu ku yidhi wuxuu kula teliyey marka usaama inay guursato rasuulku ilaahay ma usaamaan guursan karaa hadda ka hor abiis addoon uu ahaa jira wuxuu ihi usaamo guurso usaama kuu fiican markii dambe taladii nabiga sala allah alay slam ayaa yeeshay waa guursatay waxay tihi khayr badan aan ka helay haweeneydaa marka waxay leedahay rasuulka ilaahay oo ninka abu sufyaan la yidhahdo waa nin shaxiixa oo bakiil ah biil ugu filan ima siiyo xool xoolihiisa guriga yaalla isagoo aan ogeyn haddii aan la baxo aniga iyo caruurteeda wax nagu filan haddaan ka qaadanno ma wax dembiha naga soo gaaraa nabigu marka wuxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam maya wax dembi kaa soo gaari maayo laakiin waa in si macruuf ah u isticmaasho si macruuf waxaa loola jeedaa biil inta kugu filan oo adiga qofka kula mid ah uu qaato waa inaad ka qaadato bis inta kalena waa inaad iska dhaafto wixii intaas ka badan aakhira waa lagu haystaa oo tusaale ahaan ayada iyo caruurteeda haddii ay ku filan tahay oo dadka la midka ah dhexdhexaad ilaan lacag saa'idana laga hadlima dad lacag badan haystana laga hadli maayo dad lacagtoodu aad ay u leedatana laga hadli maayo laakiin dhexdhexaadka tusaale ahaan hadday ku filan tahay toban dollar maalinkii haddii labayo toban ay ka qaadato labadu waa saa'id maalinta qiyaama waa loo haystaa inagu marka wuxuu ku yidhi adiga iyo caruurtaada in idinku filan ka qaata wax dembiyana idinka soo gaari maayaan xadiiska marka waxaa laga qaadanaa qofka raba istiftaa inuu su-aal weydiiyo nin sheekh ah hadduu ceeb ka sheego qofkii uu su-aasha ka waday inaysan xan ahayn haweeneyda ninkeedii hadda waxay tihi waa nin shaxiix ah meel aan istiftaa aan ahayn hadday uga sheegi lahayd oo ay dhihi lahayd abu sufyaan waa nin shaxiixa xanay noqon lahayd oo ku dambaabi lahayd waxaa la mida dacwada qofku markuu dacwoonah oo ninka qaaliga uu tago markuu le hebel waa i dulmiyey saasuu yeela marka uu le qofki waa xamane xantaasna sharcigu wuxuu baneeyey daruuro middan iyo kuwa la midka ah waa xan mubaax ah oo sharcigu daruur ahaan u baneeyey asal ahaan lama ogola laakiin daruuro darteeda loo baneeyey ina abaa sufyaan ninka abu sufyaan la yahaa rajulu waa nin shaxiixun oo bakiila fahal calaya junaaxun wax dembiya miyaa iga soo gaara an aakhuda min maali xoolihiisa inaan ka qaato siran si hoose oo uusan ogeyn haddaan kala baxo ka waran qaala wuxuu ihi khudii qaado anti adiga iyo banuuka ciyaalkaaga maa yakfiiki wax kugu filan bilmacruuf laakiin si macruuf u qaado bilmacruuf macnaheedu waxay tahay adiga iyo caruurtaada dadka kula midka ah intay biishaan keliya ka qaado laakiin waa lagu baneeyey daldalo maya qiyaamo waa lagu haystaa can ibni cabaasin xadiiska sagaashan iyo lixaad can ibni cabaasin can اnabiy salى اllahu alayh wala wslam yaquulu nabigu wuxuu leeyahay man sawara qofkii sawira suuratan suuro faina allaha ilaahay mucadibuhu waa kii cadaabaa xataa yanfuka fiiha ruuxa ilaa uu naf ku afuufo walaysa asagu ma ahanin binaafikin fiiha iyada dhexdeeda midkii ku afuufi doona ruux abadan weligiis xadiiskan wuxuu ka hadlaa taswiiru dawaati اlarwaax wax naf leh in la sawiro waxaas nafta leh sawiritaankooda asal ahaan waa xaaraan waana sadan lidariica cabdullaahi ibnu cabbaas radia allaahu canhumaa maalin maalmaha ka mid ahaa nina u yimid wuxuu yihi rasuul cabdullahi ibnu cabbaasow aniga waxaan ku shaqaystaa taswiirta inaan wax sawiro ka waran bal marka wuxuu yihi wixii nabiga aan ka maqlay keliyahaan kuu sheegaa waxaan maqlay rasuulka ilaahi oo dhaha sala allahu calayh wasalam qofkii sawira wax naf leh maalinta qiyaame waxaa lagu kalifi doonaa inuu naf geliyo nafna ma geli karo waa la cadaabi doonaa ninkii aada u argagaxay markaasuu cabdullahi ibn cabaas wuxuu ku yidhi fain kunta laabudda faacilan war haddaadan iska dhaafayn fasnac ishajara wamaa laa ruuxa fiihi geed iyo waxaan naf lahayn walba sawir kuwaas ku ekaaw marka hadduu guri sawiro ama geed uu sawiro ama meel bannaan ama buuri wax saas hadduu sawiro wax dhibaato ah ma laha wax dhiba ka soo gaari ma lakin mushkiladdu waxay tahay wax nafi ay ku jirto inuu sawiro man sawara qofkii sawira suuratan suuro faina allaha ilaahay mucadibuhu waa kii cadaabi doona maalinta qiyaame xataa yanfuka fiiha ilaa uu ku afuufo aruuxa naf ilaa uu naf geliyo walaysa isaguna ma ahaanin binaafiqin fiiha ayada midii ku afuufi kara aruuxa ruuxda abadan weligiis xadiiska sagaashan iyo toddobaad can ibni cabbaasin can اnabiy salى اllahu alayh wala slm qaala nebigu wuxuu yidhi axaqu maa akhadtum calayhi ajran wax aad ujro ka qaadataan waxa ugu xaq badan kitaabu اllahi caza wajal kitaabka ilaahay wax ujro laga qaato waxaa ugu mudanoo ugu fiican kitaabka ilaahay xadiiskan waxaa noo fasiri doona xadiiska ka dambeeya axaqu maa shaykan ugu xaqnimo badanoo akhadtum calayhi ajran isaga ujro ah ka qaadataan kitaabu llahi caza wajal waa kitaabka ilaahay can abi saciidin alkhudriy qaala wuxuu ihi indalaqa nafarun koox baa tagtay oo min asxaabi nabiy sala allahu calayhi wasalam nabiga saxaabadiisa ka mid ah fii safratin safar ayay aadeen oo saafaruuha ay safreen saxaabada nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam dad ka mid ah ayaa waxay aadeen safar xataa nazaluu ilaa ay ku degeen safarkii ayay sii wateen xataa nazaluu ilaa ay ku degeen calaa xayin qabiil oo min axyaa'i alcarabi carabta qabiiladeeda ka mid ah fastadaafuuhum waxay ka dalbadeen inay marti sooraan oo ay marti qaadaan fa abow waa diideen an yudayifuuhum inay marti sooraan waa diideen faludiqa waxaa la qaniinay sayidu daalika alxayi qabiilkaas odaygoodii kaaba qabiilka ah ayaa la qaniinay ama mas baa qaniinay ama haaraan baa qaniinay waa un la qaniinay faludiqa waxaa la qaniinay sayidu daalika alxayi qabiilkaas odaygoodii kaaba qabiilka u ahaa fasacow lahu asaga waa ugu dadaaleen bikulli shayin wax kasta wax kasta oo qaniinyadaas lagu daaweyn lahaa waa u keeneen laa yanfacuhu shayun iyadoo waxba aysan anfacaynin waxay u keeneen oo dhan waxba waa ku tari waayeen faqaala bacduhum raggii qabiilka qaar ka mid aha waxay yidhaahdeen ama shaksi ka mid aha wuxuu yidhi low ataytum haddaad u tegi lahaydeen haaulaa'i kuwaan alrahti ee jamaacada ah kooxdan haddaa u tegi lahaydeen aladiina kuwaasoo nasaluu soo degay dadkan aan deednay inaan marti soorno haddaa u tegi lahaydeen lacallahu waxaa laga yaabaa an yakuuna cinda bacdihim ayaga qayb ka mid agtooda inuu yahay shay-un shay raggii qaar ka mid ah waxay soo jeediyeen saxaabada nabiga sala allahu alay wasalam in loo tago oo loo sheegoo la yidhaahdo odagii kaaba qabiilka ayaa nala ka qaniinay marka wax daawo ah ma haydaan nin ka mid ah marka wuxuu leeyahay dadkan martida ah oo noo yimid way fiicnaan lahayd haddaan u tagno oo aan u sheegno qisada nagu dhacday qayb ayaga ka mid a waxaa dhici karta inay odayga noo daaweeyaan lacalla waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu ahaado cinda bacdihim ayaga qayb ka mid a agtooda shay un shay faatowhum waa u yimaadeen faqaaluu waxay dhaheen yaa ayuha rahtu war kooxdaanay inna sayidana odayganagii ludiqa waa la qaniinay wasacaynaa lahu waa ugu dadaalnay bikulli shayin wax kasta laa yanfacuhu oo aan wax- oo aan waxba u taraynin marka laa yanfacuhu ka dhigi mayno nacti wasacaynaa lahu waa ugu dadaalnay bikulli shayin shay kasta laa yanfacuhu mana anfacayo waxba u tari waaye fahal cinda axadin minkum axad adinka idinka mid ah agtiisa min shayin shay un shay ma ahaaday wax odaygaas ugu daaweeyo ma heli kartaan faqaala bacduhum raggii qaar ka mida ayaa wuxuu yidhi ama shaksi ka mid ah riwaayada qaar waxay sheegayaan inuu yahay raawi alxadiid abu saciidin alkhudri laftigiisa inuu yahay baa wuxuu yidhi nacam haa wallah ilaah baan ku dhaartay inii anigu la arqii waan tufaa oo qofkii la qaniino tuftaydu way anfacdaa walaakin wallah hase ahaatee ilaah baan ku dhaartee laqad ista istadafnaakum waxaan idin weydiisan inaadna marti soortaanoo falam tudayifuuna ma idinna marti qaadin famaa ana biraaqin lakum anigu idiin tufi maayo xataa tajcaluu lanaa juclan ilaa ujra aana siidaan wuxuu yidhi qofka la qaniino anigu waan tufaa laakiin bacdama aad diidan inaadna marti soortaan tufitaankanaga lacagaan ku qaadanaynaa ujro ayaadna siinaysiin famaa ana anigu ma ihi biraaqin lakum midkii idinkugu tufayo odayga xataa tajcaluu lanaa juclan ilaa aadna siidaan ujro yacni lacag ilaa aadna siidaan fasaalaxuuhum waxay kula heshiiyeen calaa qatiicin xayn oo min alghanami ari ah xayn ari ah ayay kula heshiiyeen hadduu odaygu u raysto laakiin fanalaqa cabdulaahi ee ninka la yidhahdo abu saciidin alkhudri waa tegey yadfilu ama yadfulu asagoo kutufaa wayaqra'u wuxuu akrinaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suurat alfaatixa ayuu ku akhriyey waa ku tufay fakaannamaa waxaadba u malaydaa nushita odaygii in laga furay min ciqaalin dabar waxaad u malaydaa inuu dabranaa oo dabarkii laga furay odaygii waa ka booday markii faatixada lagu akhriyey فانطلق wuu tegay yمشhي soo socona وmaa bihi qalba ayadoo wax cudur ah aysan ku sugnayn jiradii o dhan waa laga qaaday وmaa bihi ayadoo asaga aysan ku sugnayn qalabaة ay marad wax jira aysan ku sugnayn qaala wuxuu yidhi faawfowhum waa u oofiyeen juclahum ujradoodii alladii kaasoo saalaxuuhum calayhi ay kula heshiiyeen ilan heshiisku wuxuu ahaa odaygu hadduu noo raysto xayn ari ahaan idin siinaynaa odaygu waa raystay xayntii ariga ahayd waa loo oofiye waa la siiyey faqaala bacduhum qaar ka mid ah waxay dhaheen iqsimuu war noo qaybiya marka arigan hana loo qaybiyo faqaala aladii raqaa ninkii odayga ku tufay waa abu saciidin alkhudri baa wuxuu yidhi laa tafcaluu saas ha yeelinina ariga ha qaybinina xataa naatiya rasuula allah ilaa rasuulka ilaahi aan u tagno sala allahu calayhi wacala wasalam fanadkura lahu oo aan u sheegno nabiga aladii kaana wixii dhacay ilaa rasuulka ilaahay aan weydiinno arigan yaanaan qaybsan xataa naatiya rasuula allah rasuulka ilaahay ilaa un tagno fanadkura lahu aan u sheegno aladii kaana wixii dhacay fanandura markaas kadibna aan fiirino maa ya'murunaa nabigu wuxuuna faro sala allahu calay wasalam faqadimuu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi waala wasalam rasuulka ilaahay bay u soo galeen fadakaruu lahu waa u sheegeen qisadii faqaala nabigu wuxuu uhi wamaa yudriika oo maxaa ku ogeysiiyey annahaa faatixadu ruqyatun inay tahay tufitaan suuratu lfaatixa inay tuf tahay yaa kuu sheegay abu saciidin alkhudriyow uma qaala kadibna nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi waala wasalam qad asabtum waad fiicnaydeen si fiican baa yeesheen si saxa ayaad samaydeen iqsimuu xoolaha noo qaybiya wadribuu lii anigana macakum idinka miciina sahman anigana igu dara sahmi xoolaha marka la qaybinaa intaad ahaydeen anigana igu dara sahmi ha layga siiya marka wadribuu lii anna ii sameeya macakum idinka miciina sahman qayb anna waa ku jiraa qaybta فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرك واقصلay wuxuu marka nabigu saas u yeelaa waxay tahay haduu yiraahdo xoolaha qaybsada saxaabada qayb kamida ma qaateen waa ka shakilahay waxay dhihin rasuulka ilaahay wuxuu diiday anaguna qaadan mayno saas daraaddeed nabiga marka dabeecadiisa waxaa ka mid ahayd si uu saxaabada niyadda ugu dhiso wixii sidaas oo kale inuu yidhaahdo "Anigan- anigana waa idinla cunaa xadiiska marka waxaa laga qaadanaa tufitaanka qofku inuu ujro ku qaadan karo waa ku cadday xadiiska laakiin bisharti wuxuu ujrada qaadanaa qofkii uu ku tufay markuu raysto haddii aysan shardi ahayn ee qof loo wace la yidhahdo hebel noogu tuf ee uu ku tufo ayadoo wax shardiya wax ujraa midna aysan ahayn ee qofka markaas kadib ama cunto loo keeno ama lacag loo keeno qofka inuu qaato wax diidaya sharci ah ma jiro waa qaadan karaa ujrana ma aha shardina lagulama gelin haddii markaas la siiyo ama lacag ama cunto la siiyo ama cabitaan la siiyo sharci ahaan wax mamnuucaya ma laha waana qaadan karaa waana isticmaali karaa xadiiska marka wuxuu noo fasiraa xadiiskii cabdullahi ibnu cabbaas oo hadda aan soo marnay ina axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullah wax ujro lagu qaato kitaabka ilaahay ayaa ugu xaqnimo badan maxaa yeele ab- ninka la yidhaha abu saciidin alkhudri ninkan wuxuu ku akhriyey faatixa qur-aanuu ku akhriyey ujruuna qaatay waa furan tahay culimmadu marka waxay dhahaan qofka hadduu qur-aan qof baro ujro ma ka qaadan karaa waagii hore waxaa jiri jiray baytulmaal wax la dhaho oo bangiga hadda wax hadda annaga aan u naqaano wax la mid ah dadka aan howl kale aan qabanin ee laakiin shaqadoodu keliya ay tahay dadka muslimiinta ah inay qur-aanka ay baraan baytulmaalkaasaa wax laga sii jiray laakiin hadda baytulmaalkii ma jiro haddii la yidhaahdo qofka dadka qur-aankii ha baro maalinkii oo dhan guriga ha joogo waxba yuusan qabanin dadkii muslimiinta ahaa iyo caruurtoodii iyo ciddii u baahneed oo dhan qur-aan ha baro baytulmaalna uusan jirin qofku macradu cunaa haddii marka qofka la yidhaahdo kuma bannaana inaad kitaabka ilaahay ujro ah ka qaadato haddii wuxuu leeyahay haddaan la ii ogolayn aniga waan shaqaysanaa saas daraaddeedna meeshaas waxaa ku baaba'aa qur-aankii baritaankii qur-aanka meeshuu ku baaba'aa iyo culumtii diiniga ahayd oo dhan meeshaasay ku baaba'e saas daraaddeed baytulmaal inta uu ka imaanaa si dadka muslimiinta ah qur-aankoodii iyo diinkoodii loogu ilaaliyo waa maslaxo waana lagama maarmaan qofkii dadka baraayay inuu helo ujro uu ku noolaado isaga iyo caruurtiisi iyo reerkiisu ujro ay ku noolaan waa laga maarmaan inuu helo laabudda waaye فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبي عمر كو قصده صلى الله عليه وعلى وسلم halka caawa noo joogo وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد isku- labadooda isma laha ilaa an yakuuna macruufan bisabri waxaan dhan waxaa laga soo istinooday baabun laa sadaqata ilaa can dahri ghinan ilaa an yakuuna macruufan bisadaqa saas isugu xidhiiraan marka yani alimaam albukhaari baa wuxuu baabaystay baab uu leeyahay laa sadaqata ilaa can dahri ghinan ilaa can dahri ghinan qofku wax ma sadaqaysan karo wixii asaga reerkiisa ka soo hara ma ahaanaya wax kale inuu sadaqaysto looma ogola ilaa an yakuuna macruufan bisabri asaga iyo reerkiisu dad sabar lagu yaqaan haddaysan ahayn oo haddii sabar lagu yaqaanana sida abubakar oo kale wixii guriga yaalla waa sadaqaysan karaan waa loo ogolaya yani